وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون taqwo waxaa la yidhaahdaa inaad ilaahay ateecdo oo aad ku ateecdo nuur xagga ilaahay ka yimi aad ku ateecdo oo ku raacdo adoo rajaynaya ajarsiinta iyo abaalmarinta ilaahay uu ku ajar siinayo ama sawaab kugu abaalmarinayo waxay culammada qaarkood yidhaahdeen markay taqwada ka warramayeen waa inaannu ilaahay kugu arkin meeluu kuu diiday waa inaannu kugu arag meeluu kaa doonayna waa inaanu kaa waayin sida imaam axmed oo kale taqwada wuxuu ku fasiray tarku maa tahwaa lima takhshaa taqwo waxaa la yidhaahdaa waxaad jeceshahay inaad ka tagto oo aad uga tagto waxaad ka baqanayso daraaddeed aad uga tagto
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين شبكة منهج أونلاين وحيدين سوق بنيساء محاضرة عوان كيدو يهي mawduuca aynu ka hadlaynaa waxa uu ku saabsan yahay taqwada ilaahay waxaana soo jeedin doona fadiilatu shaykh abu muxamed cabdilkariim xasan xoosh xafidahullah ee dhegaysi wacan
alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed mawduuca aynu ka hadlaynaa waxa uu ku saabsan yahay taqwada ilaahay taqwa allah taqwada ilaahay waa alla ka baqa ilaahay laga baqaayo ama layska ilaalinayo waxa ilaahay inoogu cadhoonayo ama inagu ciqaabayo laga fogaanayo layska ilaalinayo erayga taqwaana culammadu waxay yidhaahdeen waa min alwiqaaya waa iska ilaalin oo waxay ahayd asalkeedu waqaa ayay ahayd waqaana iska ilaalintiiyo iska dhowritaankaa la yidhaahdaa waqaa yaqii wiqaayatan marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen wa attawaqii mima yukrahu waa iska ilaalinta la yska ilaaliyo waxa la karaahiyaysanayo ama la nacayo adilada taqwada ku soo aroortay aad bay u badan tahay bal waxaynu hormarinaynaa intaynaan adilada sheegin macnaha taqwo looga jeedo ahlucilmigu siday ku fasireen taqwo maxaa looga jeedaa waxay wadaaddo badan oo soomaaliyeed yidhaahdaan attaqwa waa in ilaahay laga baqo waana macnihii ka laasimayey kelmadda macnaheeda ee tafsiirkii kelmadda ma aha tafsiirka kelmaddu waa iska ilaalin marka waxaa la yska ilaalinayaa waxa ilaahay ka cadhoonaayo ama wax ku ciqaabaya ayaa la yska ilaalinaya oo addoonku iska ilaalinaya iska jiraya taa waxaa ka dhalanaysa inuu ilaahay ka baqo oo waxa xaaraantaana uu ka fogaado ruuxu waxa waajibkaana uu la yimaado bal tafaasiirtay culammadii hore saxaabada iyo a'immadii ka dembaysay ay ku fasireen taqwo aan wax ka taabanno waxaa la soo wariyaa in cumar bnukhadaab iyo ubay ibnu kacab labadaa saxaabi ay isweydiiyeen taqwada dabeedna cumar uu ku yidhi ma soo martay waddo qodxanya badan ma soo martay markaasuu yidhi haa maxaad samaysay buu idhi wuxuu idhi shamartu wajtahatu yacni waan fayto maradan urursaday waxaanan ku dadaalay meeshaan addinka dhigayo inay tahay meelaan waxba iga mudaynin oo aan qodxanyo iyo dhacani aynay oolin markaasuu wuxuu idhi taasi waa taqwada taqwadu waa taa soo ruuxu waddada markuu maraayo iskama ilaalinayo wixii markaa dhibaataynaya ama mudaaya iska ilaalintaasoo kale weeye qodxanyahaa waxaa ka dhigan macaasidiyo dembiyadaa ka dhigan marka sida qodxanta la ysaga ilaalinayo oo kale marka waddada la maraayo waa in la ysaga ilaaliyaa dembiyada oo la ysaga dhowraa hadal kaleoo kaa shabbahana waxaa laga soo wariyey abu hurayra laftiisa ayaa laga soo wariyey dalqu bnu xabiib taabiciga lo odhan jiray taqwada markuu fasiraayey wuxuu ku fasiray an tuطiica allaha calىa nuuri min allah tarjuu hawaab allah wa an tajtaniba macصiyaة allahi calىa nuuri min allah takhaafu ciqaab allah taqwo waxaa la yidhaahdaa inaad ilaahay ateecdo oo aad ku ateecdo nuur xagga ilaahay ka yimi aad ku ateecdo oo ku raacdo adoo rajaynaya ajarsiinta iyo abaalmarinta ilaahay uu ku ajar siinayo ama sawaab kugu abaalmarinayo calaa nuurin min allah wuxuu u jeedaa waa cilmi oo taacada ilaahay la ateecayo waa in bicilmin lagu ateecay cilmigaa nuur ka dhigan ruuxu hadduu jahli ku sugan yahay oo aanuu garanayn waxa ilaahay lagu ateecayo iyo sida ay tahay iyo waxa laga rabo dee wuxuu noqonayaa mid dulmo iyo mugdi ku sugan buu noqonayaa waa kaa mugdiga guuraynayoo kaluu shabbahaa marka inuu ilaahay ateeco ruuxu oo nuur xagga ilaahaya ku ateeco bimacnaa cilmi uu munazalkiiyo waxyiga u cilmi leeyahay ku ateeco isagoo rajaynaya sawaabka ilaahay bimacnaa taacada uu la imanaayo ilaahay ajar inuu siiyo buu ku rajaynaya wuxuu kaloo ku sii daray taabicigaa talqu bnu xabiib la yidhaahdaa wa an tajtaniba macsiyata allaahi calaa nuurin min allah takhaafu ciqaab allah waa inaad ka dheeraato taqwadu macsida ilaahay iyo dembiga waa inaad ka dheeraato iyo inaad ilaahay caasido nuur xagga ilaahay ka ahaaday waa cilmigii baa loo jeedaaye waa inaad kaga dheeraato macsida adoo ka baqaaya ciqaabka ilaahay ka baqaaya marka qofkii taqwada la imanayey wuxuu ku sugan yahay rajaa iyo khawf naxariista ilaahay iyo sawaabkiiyo ajarsiinta waa rajaynayaa ciqaabka ilaahayna waa ka baqanaya ciqaabka ilaahayna waa ka baqanaya marka labadii oo isla jira ayuu markaa la imanayaa alrajaa waalkhawf buu labadaba la imanaya cadaabka ilaahay waa inuu muuminku ka baqaa naxariista ilaahay iyo abaalmarinta ilaahay iyo jannada ilaahayna waa inuu rajeeyaa dadka qaar baa waxay yidhaahdaan marka ilaahay la caabudaayo waa inaanu ruuxu la imanin oo ilaahay u caabudin inuu ilaahay janno geliyo iyo inuu naar ka badbaadiyo waa inaanu ilaahay u caabudin muxuu u caabudayaa hadda waxay yidhaahdeen wuxuu u caabudayaa bes ilaahay inuu raalli geliyo keliya u caabudaya jacayluu allah jecel yahay baanu ku caabudayaa laakiin hadduu ruuxu ilaahay caabudo isagoo doonaya jannada ilaahay inuu helo oo galo naarta ilaahayna uu ka badbaado hadduu sidaa ilaahay u caabudo macnaheedu waxay tahay makhluuq daraaddii buu ilaahay u caabuday waayo jannadii waa makhluuqo waa mid la abuuray naartiina waa mid la abuuray marka waa derajo hoosaysay yidhahdeen taasi suufiyada qaarkood saasay yidhahdeen warka noocaasi laakiin sax ma aha inay derajo hoosayso tahay in ilaahay loo caabudo inuu janno ku geliyo naarna kaa badbaadiyo ma aha derajo hoosaysa waa derajo sarraysa dadkii wanaagsanaa iyo nebiyadii ilaahay iyo saalixiintiiba waxay ilaahay u caabudayeen iyagoo naxariista ilaahayna rajaynaya cadaabka ilaahayna ka baqanaya waatuu allah yidhi تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا dhinacyadooda ayaa ka dheeraanaya meelahay jiifeen xaalay naxariista ilaahay tamaaciyayaan oo rajaynayaan cadaabka ilaahayna ay ka baqanayaan wuxuu kaloo allah yidhi iyadoo uu ka warramaayo nebiyada wydcuunana ragaba warahaba wa kaanuu lana khaashiciin waxay ahaayeen qaar annagana baryoona caabuda xaalay naxariistayada rajaynayaan cadaabka yagana ka baqanayaan marka ilaahay wuxuu ku ammaanay nebiyadii inay naxariista ilaahayna rajaynayaan cadaabka ilaahayna ka baqanayaan nebi muxamedna salى اllahu alayh wasalam isagoo dadka ugu fadli badan ilaahay wuxuu ka baryi jiray inuu janno geliyo ilaahay iyo inuu cadaabkiisa ka badbaadiyo ayuu ilaahay ka baryi jiray sida axaadiista sixaaxa ah ee saxiixa ku soo aroortay aahaarta kale mawduuca ku soo aroortay waxaa ka mid a waxay culammada qaarkood yidhaahdeen markay taqwada ka warramayeen waxay yidhahdeen taqwo waxaa la yidhaahdaa anlaa yaraaka xaysu nahaaka wa anlaa yafqidaka xaysu talabak waa inaanu ilaahay kugu arkin meeluu kuu diiday waa inaanu kugu arag meeluu kaa doonayna waa inaanu kaa waayin yacni wax kastuu kaa doonay oo kugu waajibiyey waa in lagaa helaa wax kastuu kuu diiday oo kaa xaaraantinimeeyeyna waa in lagaa waayaa markaa meeluu kaa doonay waa inaanu kaa waayin bimacnaa waa inaanad markaa xaadirin oo tegin oo samayn wuxuu kuu diiday meeluu kaa doonay waa inaanu kaa waayin wax kastuu kugu waajibiyey waa inaad la timaaddaa meeluu kaa reebayna waa inaanu kugu arag yacni wax kastuu kaa reebayna waa inaad ka durugtaa oo ka fogaataa bacdi kale waxay ku fasireen sida imaam axmed oo kale taqwada wuxuu ku fasiray tarku maa tahwa lima takhshaa taqwo waxaa la yidhaahdaa waxaad jeceshahay inaad ka tagto oo aad uga tagto waxaad ka baqanayso daraaddeed aad uga tagto waxaad jeceshaad ka tegaysaa waxaanaad uga tegaysaa waxaad ka baqanayso oo cadaabkiiyo cadhadii ilaahay ah aawadeed baad uga tegaysa baydaawi waxa uu yidhi taqwo waxaa la yidhaahdaa faradu siyaana is-ilaalin badan baa la yidhaahdaa wa huwa fii curfi الsharci ismu lima yaqii nafsahu mima yadurhu fi اlآakhirة sharciga sida markaa loogu yaqaanana magac wuxuu yahay inuu ruuxu ka ilaaliyo naftiisa waxa aakhiro gudaheeda dhibaaya waa inuu naftiisa ka dhowraa oo ka ilaaliyaa bacdi kale waxay ku fasireen أصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقي ثم يتقي أصلka تقوadu waa inuu addoonku garto wuxuu ilaahay kaga baqanaayo oo dabeedna rabbi uu ka baqdo wuxuu ka reebay uu ka dheeraado oo iska ilaaliyo tafaasiirta aynu sheegnay dhammaantood macno keliyay ku wada dhacayaan culammada qaar waxay ku soo ururiyeen inay yidhaahdaan taqwadu an yajcala baynahu wa bayna allaahi wiqaayatan min cadaabi illaahi biimtihaali awaamirihi waijtinaabi nawaahiih taqwo waxaa la yidhaahdaa inuu addoonku iska ilaaliyo oo uu yeelo wax ka dhowraaya ilaahay cadaabkiisa oo uu ku yeelo inuu awaamirtii ilaahayo wuxuu rabbi faray farsoomo oo la yimaado wuxuu ka reebayna ka reebtoomo oo ka dheeraado intaasay ku urursantahy taasina waxay u baahan tahay cilmi waayo ruuxii haddaanu garanaynin wuxuu ilaahay amray si uu ula yimaado dee imtisaalkii ma xasilin karo oo ma fulin karo haddaanu cilmi u lahayn waxa laga reebayna kama dheeraan karo saas aawadee a'immada qaarkood waatay odhan jireen kayfa yattaqii man laa yacrifu maa yattaqii sida imaamu thawri baa laga soo naqliyey siduu taqwo ula imanayaa midaan garanayn wuxuu iska dhowrayo iska ilaalinayaba midaan garanaynin siduu taqwo ula imanaya marka cilmay u baahan tahay taqwadii waa inuu aqoon yeesho waxa uu taqwada kula imanaayo waa inuu aqoon yeesho aahaar badanoo mawduuca ku saabsani saas yadaa bay u soo aroortay khulaaso ahaanna waa sa aynu sheegnay waa in awaamirta ilaahay la fuliyo wuxuu reebayna laga dheeraado haddaba muhimmadda ay taqwadu leedahay waxyaalahaynu ku garanayno waxaa ka mid a kow kelmadda ikhlaaska ee laa ilaaha ila allah kelimatu atawxiid ilaahay wuxuu ku magacaabay kelimata ataqwa waa kelmaddii taqwada id jacala aladiina kafaruu fii quluubihim alxamiyata xamiyata aljaahiliyati faanzla allah faanzla allahu sakiinatahu cala rasuulihi wacala almu'miniina waalzamahum kelimata ataqwa wkanuu axaqa bha waahlaha wa kaana allahu bikuli shayin caliima kelmadda taqwadu waa kalimatu tawxiid waa laa ilaaha ila allah kelmaddii taqwada ilaahay ku magacaabay kelmaddanna kelimatu tawxiid waa kelmadda ugu fadliga badan diinta siduu nebigu waa yidhi salى اllahu aleyh wasalam aliimaanu bidcu wa sabcuuna shucba faaclaaha qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaatat aladaa can اطariiq iimaanku wuxuu ka kooban yahay dhowr iyo toddobaatan qaybood buu ka kooban yahay waxaa ugu sarraysa odrhodka la odhanaayo laa ilaaha ila allahu la odhanayo baa gobollada iyo qaybaha iimaanka ugu korraysa waa midda labaadee ilaahay wuxuu amray addoommadiisa si gaara iyo si guudba wuxuu u amray taqwada ayuu amray oo allah wuxuu yidhi wa inna haadihi ummatukum ummatan waaxidatan wa ana rabbukum fattaquun oo taqwaduu allah amray wuxuu kaloo allah yidhi yaa cibaadi fattaquun wuxuu kaloo allah yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatih kuwii rumeeyayow ilaahay ka baqa baqashada iyo taqwada uu ilaahay xaqa u leeyahay rabbi ka baqa oo iska ilaaliya wuxuu idinku cadhoonaayo oo iska ilaaliya wuxuu idinku cadaabaayo marka adilada uu ilaahay taqwada ku amrayaa waa badan tahay adilo badan baa ku soo aroortay ilaahay wuxuu ku sheegay wasiyo walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa إiyaakum an itaquu اllah ilaahay waxau yidhi waxaan u dardaarannay oo amarnay ummadihii hore iyo ummaddanba allah in laga baqo allah wuxuu ka cadhoonayo in la yska ilaaliyo allah wuxuu wax ku cadaabayo in layska dhowro oo layska ilaaliyo marka waa wasiyat اllahi fi اlأwaliina wاlآakhiriin dadkoo dhan waa ilaahay tuu u dardaarmay waa taqwo shayga saddexaad ee muhimmaddeeda ku caddaynaya taqwada waxaa ka mid a nebiyadu ummadaha waxay amrayeen taqwo ayay amrayeen allah wuxuu yidhi id qaala lahum akhuuhum nuuxun alaa tattaquun yacni nebi nuux baa taqwo amray qowmkiisii buu amray id qaala lahum akhuuhum huudun alaa tattaquun nebiyada kalena saas si la eg bay u amreen marka nebiyadii ilaahay nebi kastaaba ummaddiisa wuxuu amraayay taqwo shayga afraad ee muhimmadda taqwada caddaynaya waxa weeye addoommada ilaahay wuxuu ka doonay oo amray cibaado cibaadadaa wuxuu u amray inay taqwo xaqiijiyaan daraaddeed cibaadada inay taqwo ku helaan baa la rabaa oo allah wuxuu yidhi yaa ayuha اnnaas اcbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacallakum tattaquun allah wuxuu amray dadka inay allaha caabudaan rabbigiin caabuda lacallakum tattaquun si aad taqwo u yeelataan rabbi caabuda cibaadadii waxaa laga rabaa in taqwo lagu helo ayaa laga rabaa binasi اlqur'aan wuxuu kaloo allah yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun soonka waxaa loo faral yeelay si ay dadku taqwo ugu helaan aayado kaloo la macnina waa jiraan oo sharaa'icda qaarkood la amraayo oo loo amraayo si taqwo loo helo shayga shanaad ee muhimmadda taqwada caddaynaya taqwadu meeshay dhacda ee u asalka ahi waa qalbiga oo asalka taqwadu qalbigay ku sugan tahay waxaana caddaynaya xadiidka saxiixa ee nebigu yidhi salى اllahu عalيyh wasalam ataqwى haahunaa waashaara ilى sadrihi ثalaaثa maraat taqwadu waa halkaasaa nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam saddex goor buu nebigu tilmaamay intuu ku celceliyay ataqwaa haahunaa ataqwaa haahunaa ataqwaa haahunaa isagoo tilmaamaya laabta tilmaamaya ayuu sidaa yidhi waxaa loo jeedaa asalka taqwada qalbiga ku sugan baa loo jeedaa furuucda taqwadu ay leedahay ka farcamaysaa jawaarixda iyo xubnaha iyo afka iyo waa gaadhaysaa oo waa saamaynaysaa laakiin waxaa lagu xambaarayaa xadiidkoo looga jeedaa asalkeeda qalbiga ku sugan faracyadeeduna jawaarixday ku sugan yihiin ayaa markaa laga qaadanaya qalbiguna waa meeshii jidhka ugu mudnayd oo hadduu hagaago jidhku wada hagaagayo hadduu kharribmana jidhku wada kharrib maayo sida nebiguba yidhi salى اllahu عalيyh wasalam alaa ina fi اljasadi mudغaةa ida salaxat salaxa اljasadu kulh waإida fasadat fasada اljasadu kulh alaa wa hiya اlqalb jidhka waxaa ku jirta cad yar oo hadduu hagaago jidhku wada hagaagayo hadduu kharribmoo fasahaadana jidhku wada kharrib maayo cadkaa yari waa qalbiga weeye mudqaa nebigu ka cabbiray mudqa waa maxay waa qadar yar oo markaa mar la hudho mudqa waa maa yumdaq waa wax la huri karo qalbigii ma weyna wadnihii waa wax yar qalbigu waa wadnaha marka wadnahaa yar ayaa jidhka hagaya oo hoggaaminaya oo ama u horseedaya khayrka ama u horseedaya sharka yacni saas yadaa weeye marka jidhka meeshii ugu mudnayd haddii markaa ay tahay asalka taqwadu ay ku sugan tahay halkaa tahay waxaa laga qaadanayaa taqwadu muhimmadda ay leedahay inay weyn tahay baa laga qaadanaya adiladaa dhammaan waxaynu ka garan karaa siday muhim taqwadu u tahay baynu ka garan karaa haddaba taqwada muxuu ruuxu ku helayaa faa'iidooyinka ka dhalanayaa maxay tahay taqwada markaynu garannay macnaha taqwo looga jeedo markaynu garannay in layna faray oo layna amray markaynu garannay ilaahay addoommadoo dhan inuu taqwo amray mu'miniintana si gaara inuu taqwo u amray markaynu garannay nebiyaduna inay taqwo amrayeen markaynu garannay cibaadada waxaa loola imanayaa si taqwo loo helo inay tahay taqwadii marka la helo maxaa ka dhalanaya faa'iidooyinka ka dhalanaya maxay tahay kow faa'iidada koowaad ee ka dhalanaysaa waxa weeye waa jacayl ilaahay jeclaado cidda taqwada la timi waxaana u deliila aayadda uu allah yidhi ina allaha yuxibu almuttaqiin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa isaga ka baqanaya ee cadhadiisiiyo cadaabkiisa iska ilaalinaya waxay ku cadaab mudanayaan iska ilaalinaya oo iska dhowraya waxa ilaahay ugu cadhoonayana iska ilaalinaya wuxuu kaloo allah yidhi balaa man awfaa bicahdihi waataqaa fa ina allaha yuxibu almuttaqiin kii oofiya ballanka ilaahay allah wuxuu ugu cadhoonayo ku ciqaabayana iska ilaaliyo iska dhowra ilaahay waa jecel yahay kuwa muttaqiinta ee taqwo la yimi waa jecel yahay ilaahay jacaylkii ilaahay baa lagu helayaa jacaylka ilaahayna waa qaali waa wax aad u weyn a'immadii salafka qaar waxay odhan jireen laysa asha'nu an tuxibba inama asha'nu an tuxabba muhimmadda weyni ma aha inaad ilaahay jeclaato ee muhimmadda weyni waa in allah ku jeclaado inaad adigu allah jeclaatiyo in allah ku jeclaado labada keebaa muhimsan waxaa muhimsan in allah ku jeclaado taasaa muhimsan saas aawadeed jacaylka allah ku jeclaanayo waxaa lagu gaadhayaa raacitaanka nebiga sala allahu alayh wasalam la raacay baa lagu gaadhaya qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum marka muhimmadda weyni waa in allah ku jeclaado weeye haddaba taqwadii baa jacaylka ilaahay lagu helayaa oo rabbi kugu jeclaanaya waa arrin muhim ah waa arrin weyn shayga labaad ee kale faa'iidadee lagu helayaa waxay tahay taqwadii waxaa lagu gaadhayaa naxariista ilaahay oo naxariista ilaahay bay taqwadii sababaysaa in rabbi kuu naxariisto rabbi wuxuu yidhi waraxmatii wasicad kula shayin fasa'aktubuhaa liladiina yattaquuna wayu'tuuna azakaa raxmaddaydu waxay koobtay shay kastaba ayuu allah yidhi fasa'aktubuhaa liladiina yattaquun waxaan raxmaddaa u waajibinayaa kuwa iska ilaalinaya wuxuu rabbi ugu cadhoonayo iska jiraaya sakadana bixinaaya marka taqwadii waxay sababaysaa naxariis ilaahay wuxuu kaloo allah yidhi وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون كani waa kitaab buu yidhi kitaabkaasaanu soo dejinnay kitaabkaasoo la barakeeyo khayrkiisa la badiyey waa kitaabka qur'aanka ah waa khayr badan yahay waa kalaam ullah waxaa la barakeeyey qiraa'adiisa iyo akhrintiisa man qar'a xarfa min kitaabi اllahi falahu xasana wاlxasanaةu bcashri amhaaliha laa aquulu alif laam mim xarfun walaakin alif xarfun walaam xarfun wa miim xarfun xadiidku waxa uu sheegayaa tirmidi wakayruhu soo wariyeen min xadiisi cabdullaahi bni mascuud ahlucilmiga qaarkoodna ay taxsiiniyeen ruuxa akhriya xaraf ka mida kitaabka ilaahay waxaa loo qoraa toban xasano ma odhanayuu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam aliflaamiim oo dhan ayaa xaraf ah laakiin waa saddex xaraf bay kala yihiin marka waxaa lagu qorayaa soddon xasano aliflaamiim ayaa soddon xasano lagu qorayaa sida xadiiska laga fahmaayo waxaa la barakeeyey qur'aanka akhrintiisa waxaa la barakeeyey barashadiisa waxaa la barakeeyey baristiisa sidaas aawadeed baa cidda barata dadkana bartaa ay tahay cidda dadka ugu khayrka badan sida xadiidka bukhaariguba sheegaayo in nebigu yidhi salى اllahu عalيyه wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah waxaa idinku khayr badan kii qur'aanka bartaa dadkana bara marka barakada qur'aanka ay ka mid tahay barashada la baranayo iyo barista dadka la barayaaba inay khayruulacmaal tahay oo camallada ugu khayr badan tahay waxaa la barakeeyey ku dhaqankiisa iyo ku camalfalkiisa waxaa la barakeeyey ku tadabburkiisa qur'aankao dhan baa la barakeeyey waa mubaarak wa haada kitaabun anzalnaahu mubaarakun faatabicuuh raaca buu allah yidhi waataquu lacallakum turxamuun kana baqa ilaahay oo iska ilaaliya waxaa rabbi idinku cadhoonaayo ama idinku ciqaabaayo iska ilaaliyo iska jira si laydinku naxariisto isaga jira marka taqwadii waxay sababaysaa raxmad ilaahay faa'iidada kale saddexaad taqwadii waxay u sabab tahay ilaahay inuu caawiyo oo la jiro cidda taqwo la timi cidduu ilaahay la jirana yacni nasri iyo guul bay helaysaa ilaahay cidduu kaalmeeyo kaalmo kale uma baahna allah wuxuu yidhi ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun ilaahay wuxuu la jiraa oo bimacnaa kaalmaynaya oo u gargaaraya oo ayidaya kuwa taqwada la yimi iyo kuwa samafalay marka kaalmada ilaahay iyo hiilka ilaahay ayaa taqwadu sababaysa wuxuu kaloo allah yidhi waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin ogaada inuu ilaahay la jiro kuwa muttaqiinta inuu la jiro ogaada arrinka afraad taqwadii waxay sababaysaa inuu ilaahay ruuxa ka ilaaliyo waxa dhibaaya iyo wuxuu nacaayaba fi dunya waalaakhira ifya aakhiraba oo allah wuxuu yidhi faman itaqaa waaslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kii ilaahay ka baqa oo wuxuu rabbi ka cadhoonayo iska ilaaliya oo hagaajiya camalkiisa cabsina korkooda may ahaanin mana murugoonayaan wuxuu kaloo allah yidhi wayunaji illaahu aladiina ataqow bimafaasatihim laa yamasuhum asuu'u walaa hum yaxzanuun ilaahay wuxuu badbaadinayaa kuwa muttaqiinta abuu badbaadinayaa taqwo la yimi faa'iidada shanaad ee taqwada ka dhalanaysaa waxay tahay taqwadii waxay sababaysaa nuur ilaahay bay sababaysaa oo qofka qalbigiisa la nuuraayo oo cilmi iyo furqaan uu ku kala saaro baadida iyo xaqa uu ku kala saaro yacnii hanuunka iyo hawada uu ku kala saaro waxa xun iyo waxa markaa san uu ku kala saaro ayuu allah ku arsaaqaya oo allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu allaha yajcal lakum furqaana wayukafir cankum sayi'aatikum wayakfir lakum kuwii rumeeyeyow haddaa ilaahay iska ilaalisaan wuxuu idinku cadhoonayo ama idinku cadaabayo ilaahay wuxuu idin yeelayaa furqaan bimacnaa cilmi aa ku kala farqisaan iyo basiiro iyo aqoon iyo garasho aa ku kala garataan baadida iyo hanuunka xaqa iyo baatilka aa ku kala socdaana ku kala garataan buu ilaahay idin yeelaya wayukafir cankum sayi'aatikum wayakfir lakum waxaanuu idin dhaafayaa dembiyadiinnii ayuu idin dhaafayaa culammadu waxay yidhahdeen furqaankaasi waxa weeye waa nuur ilaahay qalbigooda ku tuuraayo dadka ahlu taqwada ah oo basiiro ah yacni ay ku kala garanayaan waxa wanaagsan iyo waxa xun ay ku kala garanayaan oo ku kala soocayaan oo shubahaadka iyo abaatiishuu ilaahay ka badbaadinayaa laakiin taqwada sidaa lagu helayaa waa taqwo markii hore cilmi ku dhisnayd oo itibaac ku dhisan ee mid jahli iyo aqoon darro ku dhisan ma aha oo ruuxu aanu garanayn wuxuu ilaahay ku caabudo oo aanu garanayn wuxuu cibaadadu kaga ansaxayso yacni ma aha miduu ruuxu cilmigii ka maarmi karo oo inuu yidhaahdo ruuxu waxaan anigu la imanayaa mujaahado iyo cibaadaan la imanayaa cibaadadiiyo wardigaan iska badsanayaa yacnii cilmi inaan dalab ku sameeyo uma baahni nuurkaasaa qalbiga laygu soo tuurayaa dabeedna markaasaa laygu ilhaaminayaa sida wanaagsan sidaa inuu yidhaahdo sax ma aha waayo cilmiga barashadiisu wixii qofka farducayn ku ah inuu la yimaado inuu bartaana farducayn bay ku tahay maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib wixii markaa waajibku aanu suuroobaynin in lala yimaado in isaga lala yimaado mooyaane isaga in lala yimaadaana waa waajib marka faraa'idda cayniga ahi qofka ku waajibkaa inuu barto uu aqoon yeeshaa waajib bay ku tahay ictiqaadka saxiixa ah inuu markaa si ijmaaliya u gartaa oo u bartaa ruux walba waajib bay ku tahay xataa hadduu caamo yahay caqiidada markaa waxa weeye guud iyo waxa ilaahay xaqu leeyahay iyo waxa markaa rasuulku xaqu leeyahay iyo xaqa ay ilaahay iyo rasuulku wadaagaan iyo xaqa ilaahay la gaarka yahay iyo cibaadaadka cayniga ah ee saaran sida salaadda sida soonka sida haddii zaka ku waajibtay sida mucaamalaadka markaa uu la imanayo sida guurka sida bayca ashyaada noocaas oo dhan hadduu galo yacni waxa weeye waxaa ku waajibaya inuu u cilmi yeeshaana waajib bay ku noqonaysa seke markay ku waajibtay cilmiga sekaduna waa ku waajibay salaaddii ruux kasta oo mukallaf ahoo qaangaadh ah inuu salaaddii u aqoon yeeshaa waajib bay ku tahay waayo mar hadday salaaddii faral ku tahay faralkii inuu guto oo sidii loo laga rabay u gutaa uma suuroobayso haddaanu u aqoon yeelan oo aanu baranin salaaddii maxay ku ansaxaysaa maxay ku buraysaa shuruuddeedu maxay tahay arkaanteedu maxay tahay haddii kale waxaa dhici karta isagoo dadaalay oo dhibaatooday oo weysaystay oo wakhti badan tukanayay haddana salaaddii siday ku asaxaysay inaannu ula iman hadday wakhtigii nebigaba dhacday nin saxaabiyi inuu garan waayey siduu u tukanaayo nebiga agtiisa uu ku tukaday isagoo salaaddii ay haddana aynay ka asaxayn oo rukni arkaantii salaadda ka midii uu ka maqan yahay oo deedna nebiga u yimi oo salaamay oo nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam irjic fasalli fainaka lam tusalli noqo oo tuko maa tukane hadday wakhtigii nebigaba taasi dhacday daduu nebigu ku yidhi maa tukan yaguna cindigooda islahaa waa tukateen bal wakhtigeennana maxaad moodday wakhtigii nebigaba dad salaaddii isla waa tukateen oo waxbaa wanaajiseen haddana nebigu ku yidhi maa tukan ee ku noqoo tuko oo mar labaad ku noqday farajaca fasallaa kamaa kaana qad sallaa waa noqday waa tukaday siduu markii hore u tukadoo kale ayuu markii labaadna u tukaday waa nin saxaabi ah ninkaasi muxuu ka tegayey duma'niinaduu ka tegayey riwaayaadka qaar baa ku soo arooroo fasiraaya kaana yukhafifu salaatah wuxuu ahaa salaaddiisa mid fudaydinayay buu ahaa bimacnaa kuma xasilaynin meelaha ay rukniga tahay in lagu xasilo nebiguna wuxuu ka soo qaaday sala allahu alayhi wasalam waxa uu tukaday inaanay salaad ahayn in mid kale laga doonanaayo irjic fasalli fainaka lam tusalli markii labaadna sidii buu u tukaday nebigu haddana ku soo noqday mar saddexaad buu ku uhi irjic fasalli fainaka lam tusalli ku noqo oo tuko maa tukane markaasuu wuxuu yidhi ninkii waladii bacasaka bilxaqi nebiya maa uxsinu hayra haada facallimnii waxaan ku dhaartay ilaahay ku soo saaray ee ku soo diray xaalaad nebi tahay ku soo diray baan ku dhaartaye sidaasi aan ahayn hagaajin maayo ibar markaasaa nebigu sala allahu alayhi wasalam salaaddii baraya haddii wakhtigii nebigaba taasi dhacday bal wakhtigeenna maxaad moodday oo cilmigii ka yar yahay oo jahligii ka badan yahay oo dadaalka diinta lagu dadaalayaa uu ka yar yahay ilaa wakhtigii nebiga cilmigu waa badnaa muntashir buu ahaa dadaalka diinta lagu dadaalayaana waa badnaa haddana cidaan salaaddii garanayn oo isla waad garanaysaa waad saxaysaa xaqiiqaduna ay tahay inaanu saxaynin ayaa laga helay markaa casrigii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadii nebiga markaasaa nebigu sidaa ku yidhi markaa ruuxu yacni taqwada markuu la imanaayo waa inuu taqwo sida allah looga boqo waa inuu garanayaa marka koowaad yacni kayfa yattaqi man laa yacrifu maa yattaqi siduu ilaahay uga baqanayaa oo cadaabka ilaahay isaga ilaalinayaya wuxuu ku cadaab mudanaayo mid aan garanaynin waxa rabbi lagaga baqaayo iyo sida looga baqaayo marka taqwo yacni markuu ruuxu la yimaado saxan wuxuu ku helayaa in cilmiga loo siyaadiyo oo basiirada qalbiga loo nuuro oo xaqi iyo baatilku u sii kala caddaadaan laakiin taa macnaheedu ma aha saynu sheegnay cibaadada la cibaadaysanayo oo cibaadada lagu dadaalayo in lagaga maarmi karo cilmiga taa loogama jeedo faa'iidooyinka taqwada waxaa ka mida addoonku wuxuu helayaa hadduu taqwo la yimaado awoodu kaga qaalib noqdo kaga gacan sarreeyo shaydaanka oo allah wuxuu yidhi ina aladiina اtaqow idaa masahum طaa'if min الshayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun kuwa ilaahay ka baqanaya markuu haleelo yacni khayaal xagga shayطaanka ka yimi iyo shubuhaad xagga shayطaanka ka yimi marka uu haleelo way xasuustaan sida waxa weeye wanaagsan iyo xaqa ayay xasuustaan waaba iyagii oo xaqii arkaaya oo xaqu u bidhaamayo maxay ku heleen tadakurka ay ka waana qaadanayaan oo shaydaanka ay ka raynayaan waxay ku heleen taqwada waa bisaabi taqwa taqwada faa'iidadeeda waxaa ka mida waxay waddo u tahay ajar weyn in la helo oo la gaadho oo allah wuxuu yidhi waman yattaqi illaaha yukafir canhu sayi'aatihi wayucdim lahu ajra ku kastoo iska ilaaliya wuxuu ilaahay ugu cadhoonaayo ama ku cadaabaayo ilaahay wuxuu ka baabi'iyaayoo ka masaxaa dembiyadiisa ayuu ka daadiya wayucdim lahu ajra waanu u weyneeyaa ajar ayuu u weyneeyaa oo ajar weyn ayuu siiyaa waxaa ka mida faa'iidooyinka taqwada risiq ballaadhan baa ruuxa lagu arsaaqaa hadduu taqwo la yimaado oo allah wuxuu yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib yacnii ku kastoo ilaahay ka baqa ama iska ilaaliyaa wuxuu rabbi ugu cadhoonaayo ama ku cadaabaayo ilaahay wuxuu u yeelaa yacni faraj yacni uu kaga baxaayo musiibada iyo dhibaatooyinka iyo kurubaadka waana arsaaqaa oo wuxuu ka arsaaqaa meelaanu filanaynin buu ka arsaaqaa dadka qaarkood iyagoo kasab aan shareecadu bannaynayn oo xaaraana la imanaya marka loo diidoo la yidhaha war waxani waa xaaraan war waa dembi war waa ribo war waa laaluush yacni war waxani waa xoolo aan bannaanayn yacni muxaram weeye war hoy ka dheerow marka lagu yidhaahdo ayuu wuxuu odhanayaa yacni xaggaan haddaa wax ka helaya ya kasabka xaaraanta marka laga waaniyo dad fara badani yacni waxaa weeye taqwadoo yar daraaddeed waxay markaa odhanayaan dee intaan wax kala helaayo waa iska wadayaayoo hadda tan waa iskala imanaya kasabkan waa iska wadayaa waa ku meelgaadhayaa markaan wax kala helo waxaa kale ee xalaasha ah baan markaa shaqaysanaya saasuu odhanaya laakiin ruuxu hadduu ilaahay dartii uga tegi lahaa oo taqwo la iman lahaa faraj khayr qabaa ilaahay siin lahaa waa xadiis ku soo arooray man taraka shayئa lilaah abdalahu اllahu khayra minh ka shay ilaahay dartii uga taga ilaahay wuxuu ugu beddelaa wax ka khayr badan buu ugu beddelaa waxaa la soo naqliyaa qiso qisadaasi waxay tahay sheikh la odhan jiray culammadii hore ka mid aha oo almaazini la odhan jiray ayaa wuxuu ka mid ahaa culammada markaa luqada ee naxwaha iyo sarfiga iyo culammada ku a buu ka mid ahaa dabeedna nin ahlu dima ah oo gaaladii muslimiinta ku hoos noolayd ka mida ayaa wuxuu yidhi waxaan ku siinayaa boqol markaa diinaar baan ku siinayaa ee waxaad i bartaa kitaabka siibaweyhi ibaro ii akhri sheekhana dhibaato daran baa haysay yacni faqri ayaa markaa hayay oo aad iyo aad buu ugu baahnaa yacni markaa xoolahaas markaasaan dabeedna waxaan is-idhi buu yidhi kitaabka siibaweyhi waa kitaab carabiye loo qoray naxwo iyo sarfi buu ku saabsan yahay mawaad la yidhaahdo ma ninkaa gaalka ah ee gaalada muslimiinta ku hoos nool eh ahlu dimaha ah baad kitaabka siibaweyhi u akhriyaysaa ee carabiyada ah oo ilaa saddex boqoloo aayadood ku sugan yihiin oo aayaadkii aad tamkiininaysaa yaa arrinkaa ha yeelin hadda baahi daranna waa haysaa markaasaan diiday buuli markaan diiday ayaa waxa dhacday qiso gabadh addoonoo waagii hore isagu lahaan jiray ha yeeshee uu sii iibiyey ayaa gabadhii wax la kala iibsadaba markii dambe boqorkii ayaa iibsaday boqorkii muslimiinta boqorkii cabbaasiyiintee markaa joogay baa iibsaday boqorkii markuu iibsaday ayaa maalin waxaa la soo qaaday bayd gabayaa la soo qaaday bayd gabaya ayaa la soo qaaday baydkii ayaa markaa waxaa la isku qabtay miyaa la kor dhigayaa kelmad ku jirtay oo isim ku jira mise waa la godayaa waxa uu yidhi aalumu aلظaluumu ina musaabakum rajula ahda الsalaama taxiyatan dulmu marka nin boqorka la joogay ayaa wuxuu markaa yidhi ina musaabakum rajulan rajulun inay tahay ayuu u qaatay ninka boqorka la joogay dabeedna ninkii shiikhaa markii loo yeedhay maazini waxau idhi maye waxa weeye ina musaabakum rajulan weeye oo musaabakum waa master miimiya markaa rajulan yadaa kor dhiganaysa oo markaa lagu kor dhigayaa yacnii khabarkuna wuxuu ku dhacayaa dulmunta dambe ayuu ku dhacayaa الظلوم إن مصابكم أي إن إصابتكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم inantii addoonta ahayd baa waxay tidhi sayidkaygii hore maazini bay sheegaysaa shiikha la yidhaahdo wuxuu odhan jiray waa godan yahayoo yacni dulmu buu odhan jiray markii dad kale ay yidhaahdeen waa kor dhigan yao xoogaa la ysku qabtay ayaa boqorkii waxa uu yidhi sugaanta iyo adabka iyo waxiisayn jireen wuxuu yidhi marka isagaa ninkii ha la doono ha loo yeedho maazini baa dhambaal u tegey waxaa la yidhi boqorkii baa ku doonaya waa inaad u timaaddaa waa u yimi markuu u yimi baa dabeedna la weydiiyey waa sharxay sida uu ku kor dhigan yahayna waa sheegay oo waa fasiray markuu saas yadaa u sheegay ayaa boqorka u siiyey jaa'isad buu u siiyey ee uu ku sharfaayo oo kun diinaar ah diinaarkuna wuxuu ka kooban yahay dahab sheekhii markii dambe wuxuu yidhi boqol baan ilaahay dartii uga tegey buu yidhi boqol boqol diinaar markaasaa ilaahay wuxuu iiga ciwad yeelay kun diinaar inuu isiiyo ayuu ilaahay iiga ciwad yeelo beddel iiga dhigay int intay isu jiraan kun diinaar iyo boqol diinaar toban laab bay isugu laabmayaan marka almuhim qofku ilaahay dartii hadduu wax uga tago ilaahay ciwad khayr qaba ayuu siiyaa kalsooni uu ilaahay ku kalsoon yahay liajli illaah uga tago kuma khasaarayo wax wanaagsan oo bedela ayuu helaya waxaa ka mida waxyaalaha taqwada markaa lagu helaayo in kurbaadka lagu faydo oo allah wuxuu uhi waman yataqi illaaha yajcal lahu mahraja ku kastoo ilaahay ka baqa ilaahay faraj buu u yeelaa u dhibaatadii kaga saaraya waxaa ka mid a taqwadu waxyaalahay sababayso in cadowga laga guulaysto dhagartoodana laga badbaado oo allah wuxuu yidhi wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay'a haddaa markaa sabirtaan ilaahayna ka baqataan oo ka gaashaamataan wuxuu rabbi idinku cadhoonayo iska ilaalisaan laa yadurukum kayduhum shay'a dhagartoodu waxba idin yeeli mayso saasuu allah yidhi wuxuu kaloo allah yidhi wanajayna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waxaanu badbaadinnay oo nabadgelinay kuwii rumeeyey yacni taqwadana la imanaayey waxaa ka mida fawaa'idda taqwada laga helaayo cidhib dambeedka wanaagsan ifyo aakhiraba kuwa ilaahay ka baqanaayay u sugnaatay oo allah wuxuu yidhi waalcaaqibatu lilmuttaqiin cidhib dambeedka wanaagsani kuwa ilaahay ka baqanaayay u sugnaatay wuxuu kaloo allah yidhi fasbir ina alcaaqibata lilmuttaqiin sabir cidhib dembeedka wanaagsani kuwa ilaahay ka baqanaayay u sugnaatay aakhirana in la badbaadinayo cidhib dembeedka wanaagsan uu helaayo ayaa laynoogu sheegay oo allah wuxuu yidhi mahalu اljannati alatii wucida almuttaquuna tajri min taxtiha alanhaaru ukuluha daa'imu wadiluha tilka cuqba aladiina ataqow wa cuqba alkaafiriina annaar allah waxau inoo sheegay cidhib dembeedka mutaqiyiintu inay tahay janno ayuu allah inoo sheegay marka fi اdunyaa wاlaakhira cidhib dembeedka wanaagsan waxaa lagu helayaa taqwo waxaa ka mida fawaa'idda laga helaayo taqwada waanadaa lagu intifaacayaa oo lagu waano qaadanayaa oo allah wuxuu yidhi haadaa bayaanu linnaasi wa hudan wamawcidaة lilmuttaqiin yacni kani wuxuu u yahay caddayn buu dadka u yahay hanuun qur'aanku wa mawcidaة lilmuttaqiin waana ayuu u yahay kuwa ilaahay ka baqanaya wuxuu kaloo allah yidhi dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin marka dadkoo dhan hanuun ha u ahaado waanana ha u ahaadee waxaa loo soo gaar yeelay kuwa muttaqiintaa waa kuwa ku intifaacayey oo ay anfacaysay waanadu oo waanada ku waano qaadanayey oo hanuunka raacayey sidaas aawadeed baa loo soo gaar yeelay waxaa ka mida faa'iidooyinka taqwadu ay leedahay waa sifadii awliyada ilaahay oo kuwa taqwada la yimi waa awliyaa ullah oo allah wuxuu yidhi alaa ina awliyaaءa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun kuwa iimaanka iyo taqwada la yimi inay yihiin awliyaa'ullah ayuu allah sheegay waxaa kaloo ka mida fawaa'idda ay leedahay taqwadu waa miisaanka addoonka xagga ilaahay u dhow waa miisaanka lagu garanaayo oo dadku waxay ku kala karaamo iyo sharaf badan yihiin ilaahay agtiisa waa taqwada weeye oo allah waxau yidhi ina akramakum cinda allaahi atqaakum ka idinku sharaf badan ilaahay agtiisa waa ka idinku taqwada badan faa'iidooyinka taqwadu leedahay waxaa ka mida wuxuu addoonku sahay qaato waa waxa ugu fiican oo ruuxu yacni wuxuu u socdaa aakhiro xagga ilaahay buu u socdaa wuxuu sahay qaatana waxa u fiican taqwo oo allah wuxuu yidhi watasawaduu faina khayra zaadi taqwaa sahay qaata sahay waxa ugu wanaagsan taqwo ayaa ugu sahay wanaagsan nebiguna salى اllahu alayh wasalam wuxuu ugu ducayn jiray yani marka cidi safrayso inuu taqwo ilaahay sahay uga dhigo oo nin baa nebiga ku yidhi salى اllahu alayh wasalam yaa rasuula allah waxaan doonayaa safar inaan socdaalaan doonayaa yacni sahay wax iiga yeel markaasuu yidhi zawadaka allaahu taqwaa ilaahay taqwaha kaaga sahay yeelo markaasuu yidhi zidnii ii kordhi markaasuu yidhi wagafara dembak dembigaagana ha dhaafo dembigaagana ha dhaafo waxaa ka mida waxyaalaha markaa taqwada fawaa'iddeeda ka midka ah camalka in la aqbalo taqwada ayaa u sababa oo allah wuxuu yidhi innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin wuxuu ilaahay aqbalayaa oo camalka ka aqbalaya kuwa muttaqiyiinta abuu ilaahay camalka ka aqbalaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin waxaa looga jeedaa waa kuwa iska ilaaliyey oo iska dhowray gaalnimada almuttaqiina min ashirki waalkufr gaalnimada kuwii iska ilaaliyey kuwaasuu ilaahay camalkooda aqbalaya laakiin culammada muxaqiqiinta qaarkood waxay tilmaameen macnaha ka saxani inay tahay ruuxa markaa iska ilaaliyey gaalnimada haddana camalka uu la imanaayo rabbi kaga baqay camalka uu la imanaayo ittaqa allaha fii daaka alcamal oo camalkii haddaan rabbi lagaga baqin oo taqwo lagu samaynin dee ma noqonaayo camal maqbuula ma noqonaayo laakiin camalka la aqbalayaa waa camal yacni rabbi lagaga baqay weey camalka rabbi lagaga baqayna wuxuu noqonayaa waa mid ikhlaas iyo mutaabaco lagula yimi waa mid ilaahay dartii loo sameeyey iimaan lagu sameeyey ikhlaas oo ilaahay dartiyana loola yimi aan qasad kale looga jeedin ixsaan shareecada lagu raacayo oo lagu samafalayo nebiga in la raaco daahiran wa baatinana lagula yimi markaa mutaabacadii iyo ikhlaaskii iyo iimaankii saddexda shardi bay xaasil yihiin camalka noocaasuu ilaahay aqbalaya ee hadduu gaalnimada iska ilaaliyo camalka aanu ilaahay kaga baqin oo aanu ikhlaas ama mutaabaco la imanin oo uu shirki la yimaado ama riya iyo istus la yimaado shirkulasqar ama waxa weeye bidac uu ilaahay ku caabudo bidcooyin dee ma noqonaayo camalkiisaasi mid la aqbalaayo ma noqonaayo inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin ay min almuttaqiina fii daka alcamal oo ikhlaaskii iyo mutaabacadii lagula yimi iyo iimaankii oo ka sii horeeya wuxuu kaloo allah yidhi lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu taqwa minkum marka taqwadu camalka in la aqbalo ayay sababaysa waxaa ka mida faa'iidooyinkay taqwadu leedahay dembiyada in la dhaafo ayay sababaysaa oo allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayagfir lakum dunuubakum marka dembiyadii in la dhaafo waxaa sababaysa taqwada ayaa sababaysa waxaa ka mida faa'iidooyinkay taqwadu leedahay sawaabka iyo abaalmarinta iyo ajarka lagu helayaa waa janno oo allah wuxuu yidhi wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin jannadii in loo diyaariyey kuwa ilaahay ka baqanaya oo waxaa rabbi ka cadhoonayo iska ilaalinaya in kuwaa loo diyaariya allah inoo sheegay kuwa muttaqiintuna janno inay ku sugan yihiin jannaad waxaa ku soo aroortay adillo badan iyo aayado mutacadida ayaa ku soo aroortay oo tilmaamaya dhammaantood inay jannaad ku sugan yihiin oo allah waxau idhi ina almuttaqiina fii jannaatin wa cuyuun wuxuu kaloo allah yidhi ina almuttaqiina fii jannaatin wa naciim wuxuu kaloo allah yidhi ina almuttaqiina fii maqaamin amiin fii jannaatin wa cuyuun iyo aayado kale oo la macno ah marka aayado badan baa ku soo arooray marka jannadii waxaa loo diyaariyey kuwa taqwada la yimi baa loo diyaariyey kuwaas ayaa loo diyaariyey marka sawaabka taqwadu waa janno oo jannaa lagu abaal marinaya jannadiina waxa weeye waa shay qaali oo weyn weeye waa taa ilaahay inoo sheegay yacni ballaarhka jannadu in toddobada cir iyo toddobada dhul ay la mid tahay wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin jannadii waa diyaarsan tahay jannadii waa la qurxiyey waa la diyaariyey waa la hagaajiyey dee in markaa lagu dadaalo weeye oo yacni markaa loo soo diyaargaroobo haddii ruux markaa loo diyaariyo yacni markaa aroos loo diyaariyo oo arooskii la xidhxidho oo caruusaddii la keeno oo qalabkii lagu xidho oo waxa la sugayaa isaga tahay yaa inuu waxa weeye dee iska baashaalo oo meel kale isaga kaco oo iskaba ilaawo meesha miyay ku jirtaa jannadii oo ka qaalisan baa la diyaariyey way xidhxidhan tahay way diyaarsan tahay caruusadihii diyaar bay ku yihiin xuralciintii baa joogta dahabkaasaa uga laalaada yacni waxa weeye saasay u dhalaalayaan kuwa adduunyada waa ka qurux badan yihiin dhuuxaa la daawanayaayo jidhkooda muraayad baa la moodaa waxa uu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam marka dhuuxooda la arko shanshooyinkooda dhuuxa markaa lafaha ku jira halkaa ka muuqanaya buuhi axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam saxiixay ku soo aroortay dhirta ku taallaa jiriddeedu waa dahab bal geed baxayoo midho bixinayo jiriddiisu dahab tahay ka warran oo baxaya haddana wax indhaheennu arkeenoo kale lama mid aha waa ka duwan tahay marka aakhiro iyo jannadii waa diyaarsan tahay man khataba alxasnaa'a lam yakluhu lmahru gabadha quruxda badan ninka u khidbeeyo doonaa meherku kuma qaali noqdo si kastoo markaa meher culus loogu sheego hadduu ka walaaco oo yidhaahdo dee waaba iska daynayaa dee marka hore aan jacaylhayn hadduu jacayl hayo wax walba dee waa hurayaa wax walba waa ugu badrheerayaa marka ninka gabadha quruxda badan doonaa dee waa gabadh qaaliye meherku kuma qaali noqdo alaa ina silcata allahi alghaaliya ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam badeecadda ilaahay iibinayaa waa qaali jannada waxaa lagu iibinayaa dee waxa weeye nafta iyo maalkaa lagu iibinaya ya nafta iyo maalkaa lagu iibinaya suuqa iibku ka dhacayaa waa adduunyada ka caqadka iibka kula gelaya waa allah ya ka waxa weeye waasidada ka ahi waa rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa lagaa iibinayaa waa janno waxaa lagu iibinayaa waa cimrigoo dhan ya cimrigoo dhan baa lagu iibinayaa marka in la huro oo loo diyaar garoobo weeyaan adduunyadii waa daqaa'iq iyo saacada yar wakhtigeedu waa kooban yahay noloshii rasmiga ahayd waa aakhiro wa ina addaara alaakhirata la hiya alxayawaan nolosha aakhira nolol ah nebigu wuxuu odhan jiray salى اllahu عalيyه wasalam allaahuma laa caysha ila cayshu اlaakhirة faغfir lilansaari wاlmuhaajira ilaahow nolol kaamili ma jirto nolosha aakhira mooyaane faغfir lilansaari wاlmuhaajira ansaarta iyo muhaajiriinta markaa u dembi dhaaf haddaba dumarkaa xuuralciinta ah meherkoodu muxuu yahay ma meher la'aan baa la doonayaa in lagu helo ma jabnaan baa la rabaa in lagu helo waa qaali wa innahu layasiirun calaa man yasarahu allah waase u fududdahay ciddii ilaahay u fudaydiyo yasara allaahu lana jamiican ilaahay ha inoo sahlo ha inoo fudaydiyo marka dadaalka waa in lala yimaadaa oo lagu dadaalaa taqwada taqwadii waxaa ka mida in xumaantii laga toobad keeno oo wakhtigii wuxuu u qaybsamaa dee mid tegay iyo mid jooga iyo mid soo socda marka kii tegey waxaa lagaga daba tagaa towbad iyo istikfaar baa lagaga daba tagaa fa ulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat markay toobad keenaan ilaahay xumaanihii wanaagyaal buu ugu beddelaa ka joogana in fursadda markaa joogta laga faa'iidaysto oo lagu dadaalo khayrka oo aan dib loo dhigin ayaa lagu jaraa imaamu shaafici raximahu llahu wuxuu yidhi nimanka suufiyada la yidhaahdo ayaan hadalkooda dhegaystay buu yidhi waagaa weliba waa ladnaayeen imaamu shaafici suufiyadu ilaa mar walba ya ruux hadduu waddo yaro qaldan qaado mar kastoo wakhtigu sii dheeraadaba masaafada uu xaqa u jirayaa waa fogaanaysaa faritog dheer bay kula xushaa sow maaha wadiiqo yar haddaad qaaddood qaldan dee meel fog bay kaa tuuraysaa mar kastoo wakhtigeedu fogaadana dee dariiqa xaqaa waa kaa fogaynaysa dee waayadaa bilbilow bay ahaayeen xoogaa waxa weeye siday markaa u fogaadeen beryihii dambe badankoodu u fogaadeen waagaa umay fogaan imaamu shaafici wuxuu yidhi hadalkoodaan dhegaystay buu idhi nimanka suufiyada la yidhaahdo markaan dhegaystay waxaan ku intifaaco laba kelmadood baan ka helay buuhi oo labadaasi waa maxay midi waxa weeyaan buu yidhi alwaqtu kasayfi in lam taqطachu yaqطacka mid waa taasuu yidhi shaafici wakhtigu seeftoo kaluu ka dhigan yahay haddaad adigu jari weydo isagaa ku goynaya sida seeftuu ku jaraya kelmadda labaadna waxay tahay nafsuka in lam tashhalhu biاطaacati shaqaladka bilmacsiya naftaada haddaad ku mashquulin weydo taaco iyo khayr yadaa macsi iyo dembi iyo baatil kugu mashquulinaysa naftu faraaqa joogi mayso naftu waa dhaqdhaqaaqdaa xarako iyo camal bay rabtaa kaaba taagan ma aha maadaamay sidaas tahay haddaad xagga khayrka ugu dhaqdhaqaaqi weydo ku mashquulin weydo ilaa almashquulu laa yushqal shaygu hadduu mashquulsan yahay lama mashquuliyo shay aan fursadba lahayn miyaad fursad ka helaysaa laakiin ruux markaa waxa weeye aan mashquulsanayn oo iska dee yacni markaa faraaq iskaga sugan ya iyo shaqo la'aan waxaa dhici karta fursad baa laga heli karaa shaydaankii fursad buu ka helaya naftiina xagga xumaantay marka horeba u yeelataa marka naftii haddaad xaqa iyo khayrka ku mashquulin weydo iyadaa macsiyada iyo dembiga iyo baatilka kugu mashquulinaysa marka labadaa dee kala dooro ina yadu xagga baatilka kugu mashquulisiya inaad adigu khayrka iyo xaqa ku mashquuliso waa labadaa kelmadood wax kaleaan ku intifaaco kama helin buu yidhi hadalkoodii wax bala'aan buu wixii kale ka soo qaaday muhimmadda ay taqwadu leedahay daraaddeed nebigu sala allahu alayh wasalam fii khudbati alxaaja khudbadda khudbatulxaaje la yidhaahdo wuxuu akhrin jiray aayadaha taqwada amraaya ayuu akhrin jiray erayga taqwa iyo ishtiqaaqaadkeeduna qur'aanka in badan bay ku soo noqnoqotay laba boqol iyo labaatan goor in ka badan bay ku soo noqnoqotay taasina waxay tilmaamaysaa muhimmadda ay leedahay taqwadu marka muhimmaddu waxay tahay yacni cimriga iyo fursadda la haysto waa in laga faa'iidaystaa xagga tawbadda xagga istikfaarka xagga taacada xagga khayrka acmaasha wanaagsan oo dhammina waxay gudagelayaan dee taqwaday gudagelayaan muhimmaddu waxay tahay haddii waxa weeye ruuxu fursadda uu ka faa'iidaysto waa ku intifaacaya laakiin hadduu fursaddii dayico dee wakhti aan waxba tarayn buu ka qoomamoonayaa oo isku cilkaambiyaya waqad faata alawaan marka fursadda ha laga faa'iidaysto allah ha laga baqo taqwadina waa anwaac waa altaqwa biاtawxiidi min ashirki waa tawxiid in taqwo lagula yimaado oo shirkiga la yska ilaaliyo iyo gaalnimada iyo nifaaq iyo shakiga iyo kufriga la yska ilaaliyo waa nooc waana aslu taqwa waa taqwada asalkeeda nooc labaad waa altaqwa biاطaacati min almacaasi waa in taacada laysku ilaaliyo laysku dhowro oo macaasida iyo dembiyada shahawaadka xaggooda ka yimi layskaga ilaaliyo waa nooc labaad nooc saddexaad altaqwa bisunnati min albidca waa in sunnada laysku ilaaliyo iyo ictiqaadka saxan iyo manhajka qumman layskaga ilaaliyo bidcada iyo dalaalka iyo waddooyinka qaldan marka midna waxay noqonaysaa asalkii taqwada midna waxay noqonaysaa furuucdeedii dhammaanna waa gudagelayaan taqwadii hadday tahay tawxiidkii hadday tahay taacadii hadday tahay sunnadii iyo ictiqaadkii saxnaa iyo manhajkii qumana sidaas aawadeed buu ilaahay taqwada ugu khatimay aayaddu allah uu yidhi وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يعني تقوى لغو ختمة haddii sunnada la raaco iyo ictiqaadka saxan la raaco iyo dariiqii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisii la raaco dariiqyada ka baydhay siraatulmustaqiimkana layska ilaaliyo oo layska dhowro markaana waxaa la helayaa attaqwaa ayaa la helayaa waa nooc taqwaa oo yani markaa kamaalkii ku saabsan ayaa markaa la helaya marka almuhim taqwada in lagu dadaalaa aad iyo aad bay muhim u tahay wixii taqwada waxyeelaya oo ama nuqsaaminaya amaba taqwadii burinaya ilaa labada noocba waa leeyihiine noocna taqwadii bay burinayaan oo wixii gaalnimo ah waxna taqwadii bay nuqsaaminayaan oo daciifinayaan oo waa macaasida iyo bidic iyo khuraafaadka yani iyo dalaalaadka weey gaalnimada ka sokeeya marka labada noocba waa in layska jiraa oo aad iyo aad loogu dheganaada taacada khayrka tawxiidka sunnada ictiqaadka saxan aad iyo aad waa in loogu dadaalaa dadkana loogu baaqaa looguna yeedhaa wafaqana allahu jamiica lima yuxibuhu wayardaa inahu jawaad kariim wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk